haatanna kusoo dhowaada cawayska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin odaya ah oo guri cajiiba oo kolba jiha eegaya oridiisa amaba xaaskiisa u dhisay qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii markii la rabaana waa la wareejin karaa oo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa waxaa kaloo aad maqli doontaan oo caawana aad dhegaysan doontaan sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka midhnaan doonin iyadoo caawanayu nala caweyn doono abwaan amiin samadoon
warta markii ugu horreysay heestan intaanan samaynin ka hor nin fanaana oo fanaaniintii makaadka loo dhegeysto ka mida ayaa maalmihii guri galay dhowr cisho un kadib baan kulanay habeenkiisa waxaa ka joogtaa ayaa halkaan soo dabadeedna u yimiday dabeedna iyar markaan filinidii guri waniyo how sheeko yar baan doonaya inaan kaaga sheekeeyo gabadhaydan ayaa habeenkii arooskeyga hadal yaroo maskaxdayda gelgelay u tiray warniba waxay u tiri cabdirasaaq oo ma doonayo waktigaynu wada sheekaysanayno sida adii ahayd imika oo aynu guri galayno wax iska bedelaan barnaamijkuna wacweyska washington soo dhowaada ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idi leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba lamaanaha ayaa inta badan ah kuwa wadaaga nolol isku sidkan oo ay isula maraan qaraarya macaana tii ay mutaanba iyadoo marka laga yimaada in ubadu alla dhexdooda ka beero sidoo kale uu jiro dareen iyo weliba muxubo miisaankeeda leh oo ay wadaagaan waxaanaynu dhegaystayaal xilliyo kala duwan aynu aragnaa sheekooyina laga soo warinayo sugaana laga curinayo bugaag laga qorayo amaba filimaan laga matelayo amaba laga jilayo qisooyin jacayl oo soo dhex maray lamaana nolosha wehel isugu soo noqday iyadoo marka kuwaasi aynu soo xusnay laga yimaadana ay jiraan qisooyin iyo weliba ficillo si gaara u tilmaaman oo dadka qaara marka ay muujinayaan heerka nafurnimada labada qof ay tusaale u soo qaataan kuwaasoo uu ka mid yahay dhismaha taaj maxaal ee ku yaala dalka hindiya oo sida aynu taariikhda ku hayna nin uu oridiisa u dhisay caawana waxaan idii hayaa sheeko taasi uuna la jaala amaba aan ka fogayn taasoo ku aadan nin isaguna dhowaan oridiisa amaba xaaskiisa u dhisay guri wareegaya oo afarta jiho kolba dhinac eegaya si ay ugu jaha bedelato sheekadaasoo maalmahanba warbaahinta dunidu ay si gaara wax uga qoraysay dadaalka intaasi leegee ninkaasi uu xaaskiisa u sameeyey bal yaana dhegaystayaal sheekadayda ka dilin aan barnaamijka caweyska kusoo dhoweeyo waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursan samakaab oo sheekadan oo dhammaystiran inoo haya
waa mahadsan tahay cabdixakiin gurigan waa guri ku yaala dalka bosnia waa gurigii jacaylka dadka waxay maqleen ama ay yaqaanaan gurigii tajmal ee hindiya ku yaalay marka wuxuu u dhigmaaba guri lamida tajmal oo ku yaala dalka bosnia oo nin uu maaragtay jacayl dartii u sameeyey waa garta jacayl dartii markaas siduu ugu sameeyey sayuu u sameeyey gurigan
ninkan waa nin oday ah oo dhowr iyo toddobaatan jir ah oo weliba xilliga howlgabka ku jira marka wuxuu u sameeyey xaaskiisa oo jeclayd habka hadda guriga u samaysan yahay oo iyada in muddo ay ka doonaysay wuxuuna mar kasta rabay inuu u sameeyo wax iyada cajabiya oo uu runtii aad ugu soo jiito waxaaba moodaaba inay ku jiraan xilligii hore ee noloshooda maaragtay aadba moodaaba labada qof markaa fiilis waa gartay marka hore waynu u naqaanay dee nin inuu xaaskiisa jacayl hawadi ama guri ugu dhiso ama hanti u sameeyo ama wax u iibiyo gurigani muxuu kaga duwan yahay se waa guri noocee guryaha kale gurigan guryaha wuxuu kaga duwan yahay horta waa guri afarta jiho jihadii la doono loo jeedin karo oo mar cadceedda loo jeedin karo maaragtay waa guri wareegaya haddii aan maaragtay aan faahfaahiyo guri wareegaya dabcan si cajiiba loo dhisay marka hadee xaaska ama haweenaydana mar kasta waxay jeclayd in ay aragto ama ay maaragtay mar kasta qololkeeda ay jiifka ay ka aragto ee qoraxda ama maaragtay marka si ay qoraxda u aragto ayuu u sameeyey qolkii jiifka ayuu ku aadiyey qoraxdii markii la rabana waa la wareejin karaa oo guriga afarta jiho ayuu u jeedaa ama loo jeedin karaa gurigi waa kan kolba dacal buu eegayaa kolba dhinac buu eegayaa waxaynu garan karnaa dee guri lagu jiro oo la hurdo oo la degan yahay oo haddana wareegaya say dadkii gurigan ugu noolaan karaan se muxuu ka sameeyey guriga wuxuu ka sameeyey taayirada baabuurta xamuulka qaada ee waaweyn iyo weliba mashinada korontada ku shaqeeya ayuu ku sameeyey marka aasaaska guriga ayaaba waxyaabaha wareejinaya waxyaabahaas ayaa ka mid ah oo u suura gelinaya in guriga mar kasta uu dhinac u wareego waxaa laga yaabaa ama dhacdaba in hodheelada qaar dunida ku yaalla ama goobaha laga cunteeyo inay u sameeyaan ganacsi ahaan si ay dadka macaamiisha ay ugu raaligeliyaan goobo wareegaya si ay kolba dhinac u daawadaan laakiin guri dhan oo wareegaya weliba qoys degan yahay waa wax dunida ku cusub ninkani waa nin nooceeya maxirfadiisii unbuu uga faa'iideeyey mise waxa weeyaan rabitaanka iyo jacaylka ayna soo tilmaanun baa ku riixay isagoo aqoon inta leegu leeyay waxan
waa mahadsan tahay ninkan horta waxaa la dhihi karaa waa burhaan ama macnaha waxyaabaha jacaylka ayaa keenayba inuu waxan dhiso markaad fiirisa ma aha ninkan nin aqoon u leh ama injineer ah ama college aaday oo xirfadda dhismaha guryaha yacni soo bartay marka waxaa la dhihi karaa un waa un wax ay keentay waxyaabaha maaragtay laabta ka guuxaya marka awoodda jacaylka ayaa la dhihi karaa inay ku aadisa ninkan laakiin ma ah nin aqoon u leh xirfadahan wuu dadaalay wuxuuna soo saaray guri yaab leh oo ilaa iyo hadda si weyn loo hadalhayo oo dadka xitaa ay usoo daawasho tagaan
waxaad tilmaantay ninkan inuu dhowr iyo toddobaatan yahay dee kolley xaaskiisuna kama yeera gurigan yaa kula nool labadoodunbaa gurigan saa tilmaantay kolba jihooyinkaa kolba dacal daawanaya mase cid kalaa jirto arrinkan isagaa iyaguna la wadaagaya
guriga waxaa kula nool wiil ay dhaleen iyo xaas uu soo guursaday oo qaybta hore qaybta sare ee guriga ku nool waxayna sheegeen in qaybta hoose ay usoo horrari doonaan si markaa iyagoo xagga sare ay ugu raaxaystaan oo ay kolba ay marwada guriga ay kolba dhinac u daawato marwada guriga ayaaba guriga loo dhisay marka sidaas daraaddeed iyada halkii ay doonto inay maaragtay ku damaashaado marka wiilkii ay dhashay iyo xaaskiisaba sababta loo soo dejinayo ayaaba waxay tahay inay iyada maaragtay aad runtii guriga ay ugu raaxaysato ninkani ma hadlay oo ma sheegay sababta uu tallaabadan u qaaday oo uu u sameeyey gurigan noocana muxuu ku tilmaamay ama uu ku sheegay
ninkan wuxuu sheegay inuu mar kasta jeclaa inuu xaaskiisa cajabiyo iyadana inay jeclayd mar walba guri ee maaragtay si cajiiba u samaysan ee dhinacii ay rabto u jeedsan karto waxyaabihii ay doonaysana ay ka heli karto marka fursaddii ayuu raadiyey wax badan ayuu fikiray ugu dambayntiina gurigaas ayuu keenay marka hadda xaaskii aad ayay u qanacsan tahay ee odaygii maaragtay waxaa moodaa hadda xilligii xitaa yaraantoodii wixii laga waayey inuu hadda sameeyey iyada dareenkeedii iyo maxaan ku idhahdaa gurigan cusub iyo sidee u aragtay maxaa laga sheegay iyadan muxuun ma ka tiri
cabdixakiin horta iyada maysan hadlin laakiin odayga guriga dhise ayaa wuxuu sheegay in hadda ka hor ay ka dalbatay in cadceedda ay aragto waagii hore laakiin markii dambe ay doontay ama ay dalbatay inay marba dhinac u jeesato oo maaragtay dadka aragto oo beertii aragto oo cadceeddii aragto oo maaragtay xoolihii aragto marka sidaa daraaddeed ayuu u sameeyey guri marba dhinac u jeesanaya wuxuuna runtii ku kaftamay xitaa haddii ay guriga kusoo fool leeyihiin marti aan la doonayn ama aan la jeclayn in dhinacii martida ay kasoo socotay maahan dhinac kale loo jeedin karo ayuu yiri guriga marka waxyaabaha cajiibka ayay ka mid tahay oo haddii marti aan la doonayn aad tahay gurigaas isagaaba kaasii jeesanaya intaan albaabka lagaa furin aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey ninkaasi odayga ahi war ayuu iska reebaye bal markana aynu wada eegno hibe maxamed hiban nuura iyo weliba bacalwaana sida ay jacaylka isula qaada dhigayaan aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi ay sida wada jirka u qaadayeen fanaaniinta hiban nuura iyo weliba cabdicali bacalwaan islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi dheer oo barnaamijka caweyska washington uu siiyey abwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon iyadoo waraysigana uu kaga hadlaya qaybo kala duwan oo ka mida suugaantiisa bal haddaba marka hore aan barnaamijka kusoo dhoweeyo amiin samadoon cabdixakiin shirwaac weriye qaali oon aada u jecelahay gudbintiisa iyo warbaahintiisaba waan dhowahay walaal mahadsanid waa hagaaga sidoo kale anigana waa kusoo dhaweynayaa kusoo dhawowaan marlabaad ku leeyahay bal amiin dabcan dhegaystayaasha muddo in la caweyn doonaa sugaantaada baddaa baynu kula caweyn doonaa waxyaaba kala duwan baynu la wadaagi doonaa inta aynaan u gelin sugaantaada iyo qaybaheeda kala duwan amiin cumar barkhad waxaa ku raacaa amiin samadoon qofka aan ku garanayni dee waxa weeyaan cumaamadii adoo halkan ku sitay iyo koofiyadii iyo bakooradii iyo waxa weeyaan reero dhan u odayeeraya buu sawiranayaa marka manaanaysba mise waxa weeyaan waa waa shaqadaada kale abwaannimada marka laga yimaado inaad samadoon tahay
horta shaqadayda kale maaha oo de da-di maba gaadhinba haye haye da-di odayeynta ma gaadhin horta magacan nin aan habwanaag nahay oo iminka hargeysa jooga oo awl cali khariif la yidhaahdo ayaa markii ugu horreysay ii bixiyey sababtii ugu bixiyeyna wax kala maahayn habeen annagoo guriga hortiisa iskaga sheekaysanana hayaye ayaa waktiyadan markaa iska socod baradka ahaa in iska socod barad unbaan hay kuleeyihin ayaa had iyo jeer xaafadda iyo dadka kula degan waad la wadaagaysaa waxaad samaysan waa ogtihi aad iyo aad marka qofka ugu badan ee habeenba waxaan yaran qorqoro oo ku yidhaahdo waa bakaalay leeg buu ahaa dabadeedna wuxuu yidhi un habeen buu igu yidhi warniiho xaafaddana waa kan aabbo caaqil ahaa uga caaqil ahaa kii sii dhalay caaqil ahaa ee xaafadda o dhan iska wada odayaal ahayd moogti annagu adigan dad iska degan annagu qof samadoon baa tahay buu igu yidhi moogti qofka samadoona waa garta marka waa dhaqankaaga iyo wuxuu arkay dabeecadaada inaad qof degan oo waxaan ku dhahay taasa iyo dabeecadayda ahaa exactly marka qof iska degan baan ahay iska qabow xagan kalena xaafadii buu ka eegay markaasuu buu yidhi wallaahi waar nin samadoonaa tahay buu igu yidhi magacu markii ugu horreysay halkaasuu iga soo raacay dee markaasi aanu naaneys ugu koobnaan ma kaga dhammaysaayo wixii xoogaa qardafadu dhex martay iyo dadka isyaro qabta waad kolley halkaa eh, u n waad ka noqotaa waan filaya
exactly exactly ha okay waan waan waana rajeynayaa bal inuu magacaa iyo iyo dhaqankaygana ilahay oo oo wax lagu ducaystay aad iyo aad oon markaan ku baahano waxa weye arrimo badan oo dhexdhexaadina waa kula soo doonan doonaa haddaynu sugaantii u galno iyo dhinacii heesaha En, eh, intaynaa qaybaha kala geli waxaynu ku furan doonaa mid kamid a heesaha kala duwan En, eh, adduunyadu waxay idhaahdaan wixii cusubba caalamkaa jecel xaggii ugu dambeysay haddaynu kasoo bilowno in xagga dambe kaga nimaadno kuwa hore aynoo dambeeyaane En, eh, jacaylku ciraysan maayo waxa weeyaan waa weligii ma gaboobaya miya ha sidaas buu ahaanaya waa waa dhalaan buu ahaanaya waan gartay marka jacaylkaasi aan weligii gaboobayn een isbedelayn een ciraysanaynin ee aan dhannaba ka dhaqaaqaynay sakariya kobciye iyo weliba xamdi bilan qaadaya qisadeeda iyo heestaasi haddii aad nala wadaagto
horta heestan waxa dhacday een, horta markii ugu horreysay heestan intaanan samaynin ka hor haye nin fanaana oo fanaaniintii imka aadka loo dhegeysto ka mid a ayaa eh, maalmo uu aroos ahaa wuu arooska ahaa maalmihii uu guri galay dhowr cisho uun kadib baan kulanay haye habeenkii soo caaska jirta ayaa halkaasoo dabadeedna u yimid dabadeedna iyar markaad firinidii yiri wani how sheeko yar baan doonaya inaan kaaga sheekeeyo Een, gabadhaydan ayaa habeenkii arooskeyga hadal yaroo maskaxdayda gelgelay u tiray haye or maxay kugu tiriyo dabeedna wuxuu igu yiri wani waxay igu tiri een, cabdirasaaq oo ma doonayo waktigaynu wada sheekaysanayno sidaadii ahayd imika oo aynu guri galayno wax iska bedelaan haye inta badanna waxa dhacda labada qof markay wada sheekaysanayaan qof kastaa dabeecadiisa ugu wanaagsan buu qofka kale usoo bandhigaa ilaa qof wuxuu cunay buu ka war hayaa ha oo de iska dhaadhicinta waktigaa lagu jiraa moogta aad iyo aad dabadeedna wuxuu igu yidhi dee waktigaana waxaa laga yaabaa saacad ama laba saacadood in ay kulmaan oo ay wakti wada qaataan dee laakiin marka guri la wada yeesho dee afar iyo toban saacadood waa la wada joogaa aad iyo aad marka waxay u tiri wa- abdirsaaqoo sidaa waktigii hore yahay xiriirku inaga dhexeeyey ma doonayo iminka inay wax iska bedelaan ee waxaan doonayaa sidii markii hore adii ahayd si kasii wanaagsan inaad ii noqoto ana sida ragga soomaaliyeed sida ragga soomaaliyeed lagu hanto aanad igu noqonin aanad igu noqonin eedna sawirkaa uu isawirsiiyey iyo waxaan isku geystay sawir yaroo hore oo een, ninkii qays la odhan jiray een, xubbi junuun uleyla ninkii carabka ahaa ee iraaqiga ahaa ee dee in badan baynu maqalnay qayskii leyla ma ogta qaysi laylahaa jacaylkii aad iyo aad ha qay- qays baa wakti lagu yidhi niihow waa tan leyla la guursaday ee rabal magaalada way buuxaaneen miyaad ka beysa waad kuwa kale wax ka eegid
ha dabadeedna gabay dheer buu markaas dirinayaa oo uu leeyahay yastamic allahu shadiitain bacda maa yadunna ana kuladan laa yaltaqiyaan naweyt bishagli ila wa naweyt bi- wuxuu odhanayaa leyla ilaahay labada qofees jecel si kastuu kala fogaada waa kuwii mar kulmow ilaahay labada qofees jecel si kastuu kala fogeeyo akhirka waa kii kulmiya moogti leyla waxaan jecel leyla waxaan jeclaaday iyada oo yar waxaanan jeclaanayaa iyadoo caruurteedu caruur leedahay tan sikiriye kobciye iyo iyo xambabilana waxaa ku jirtaa een, sidii cadrad weli geeyaana agtaada ka caagi maayo Een, caruurteenna oo caruur leh caawisyaan kula dalxiisi haye haye la kala caajisi maayo haa jacaylku ciraysan maayo dareenku curyaami maayo Een, ayaan kii caashiqiina cantiin ka nusqaamin maayo marka heesta markii hore aan qoray waxa de wada qaadayey anshax iyo xamidaa wada qaadayey laakiinse markii dambe hawlo yar yaroo soo baxay darteed bay dee heestii ay u noqotay in xamide xamide iyo fikri ay wada qaadaan labadoodiina way kala fogaadeen oo dee xamdina waxay degan tahay muqdisho isla wuxuu degan yahay hargeysa marka helitaankii iyo firaaqadii baa adkaatay marka waxay noqotay in xamde iyo fikriye ay heesta sidii ku wada qaadaan
marka jacaylka aan gaboobin si looga dhameeyo waxa weeyaan ayaa la isugu soo dhaweeyey oo ay labadaasi wada xoojiyeen
ceryaamadi dookhayo xasaawihiba curto roobkii calafka dawo caddaa kucurkii xigtee hadmaynu iscalabsanaa
hantiyo anigu waxuuda ku xirin calmashada horeetu dhegaystayaal qaybo kaloo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambe gebi ahaantiinba waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo